الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها أdاkنi bاب فضل mن bl شhخص فضligii baabkii weeye يquم uqumayo بالqرآaن qرآaankii oo xagga marka la ega qراءة u aqriyo ama saلاad ha noqoto ama khاaرiجa saلاad haba noqoto iyo camalfalkii uu ku camalfalayay dee bal masalan iyo camalfal uu ku camalfalo xaggaa weeye qiyaamku oo yucallimhu kayrkiina baraya oo dee sii gudbinaya kaasi fadligu leeyahy buu baabkiisii yahay wa fadli man tacallama xikmatan waxaa kale u baabaysan yahay bal ciddii cilmi naafica baratay xikmad baratay oo min fiqin xikmadaasi fiqi aw gayri kayrki oo cilmigii kale naafica facamila biha ku camal falay xikmadaasoo wacallamahaa baray bal taas bu kolley xadiis baa lafti xikma kuba yimi waanan arki doonaa haddii ala yidhaha xadiiska tan buu tarjamada ugu soo daray intan xadثna abubakr بn abi shaybata وcmr الnaqid وزahيr بn xarbi kulhm عan بn cuyaynata oo mslim ba wuxuu leeyahay saddexdan sheekhe sheekhyadiisii kamid aynu in badan soo aragnay dhammaan ba xadiidka sufyaan ibnu cuyeyney ka wariyeen marka qaala zuhayrun mid ahaan buu cibaaradiisii u soo qaatay oo wuxuu yihi qaala zuhayrun zuhayr wuxuu yihi xadahanaa sufyaan ibnu cuyeynata waxaa dhici karta kuwa kale ibnu cuyeyno inayna ku gaabsadeen ama ay can la yimaadeen qaala xadaثana zuhriyu can saalimin can abihi can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam sufyaan ibnu cuyeyne wuxuu ka warinayaa imaamkii zuhri ee sheekhiisa ahaa zuhrina salim ibnu cabdillaahi ibnu cumar buu ka warinayaa axad اlfuqahaaءi sabca calى axad اlaqwaal salim baana abi cabdullahi ibnu cumar ibn اlkhadaab kaba warinaya marka wuxuu yihi cabdullaahi ibnu cumar rasuulki ilaahi baa yihi salawaat ullaahi wasalaamu عalayh laa xasada ila fi snatayni rajul aataahu اllah الqur'ana fahuwa yaqumu bih anaa alayl waanaa الnahaar warajul aataahu اllahu maala fahuwa yunfiqu anaa alayl waanaa الnahaar laa xasada xasad ma jiro maxmuuda ama dee fiican wanaagsan oo dee mid dee bal masalan mubxmuud oo dee la iskuba dhiiriyo ilaa fitnatayni laba khaslo uun mooye xasadku asalka hore waa ruuxii oo ku tamaniye nicmo ilaahay ruux kala siiyey inay ka suusho ama isaga ha u soo wareegto ama yaanay uba soo wareeginba kaasna waa xasadkii madmuumka ahaa waxaa kaloo xasad lagu idlaaqaa oo xasadku waa macno aan kaa xaqiiqiga ahayn oo majaasi oo ruuxii oo ruux kale nicmo ilaahay ugu nicmeeyey inuu taasoo kale ilaahay siiyo ama uu helo jeclaysta waa qibdadii waatay qibda kaba cabiraan ruuxan uu kamanaya oo waxaan la siiyey oo fiican uu sida fiican weliba isagiina ugu dhaqmayo ama ugu be markaa ugu camal falayo ayuu jeclaysanaya markaasuu doonaya isagoo nicmadii ruuxii ay u baaqi toon lagaba qaadin isaguna si uu camalkiisaasoo kale u yeesho wanaaggiisaasoo kale u yeesho taasoo kale inuu helo ruuxiina ti waa u baaqi bal markaa taas baana imaka halkan loogaba jeedaayo qibdona way kaba cabiraan oo waa ruuxii oo ku tamaniya nicmo ruux kale leeyahay iyadoonay kaba sulin in iyadoo kale helo haddaba nicmada xasadka noocaas ee qibdadii hadduu shay adduunyo oo iska mubaaxa un uu yahay adduunyo uun ee wax dee la isku dhiiriyana maaha wax la yidhaaho waa fiican yahayna maaha laakiin ruuxii jaa-is bay u tahay markuu umuurahan yahay ama labada xaale ay noo soo socdo uu yahay wuxuu noqonayaa shay isagu maxmuud ah bal sida tirmidiya kuba sugan ruuxu niyadaa fiican iyo isleeya camalkiisoo kale baad la iman layd haddii taa lagu siiyo ajri iyo sawaab buu ku helayaayo waa nooc markaa xasi labadan khaslo la isku boorinayo arrinka caynkaasina ruuxii xataa faa'iida isaga uguba sugan oo ajri buu kuba helayaa niyadaa fiican baa ajriga loogu qorayaayo ay tahay wax dee isaguna maxmuuda oo markaa qibdo maxmuudo ah ama wax dee ruux ruux kale ku kantoo fiican oon labadaa khaslo ahayn ma jirto wey labadii khaslana waa maxay ilaa fitnatayni rajulin aataahu llahu lqur'aana kollay rajul lafdigan dee saddexda ceraaboodba way ku baneeyaan ama markay ceraab ahaan eegaan nuskadan walow dee ay tahay xarake dabco ka timi uun rajulin baa ta hore itaal ta dambana rajulun baa itaal waxaan leenahay bal labadaa icraaboodna ta nasbada markaan iska dayno in la jeray iyo in la rafciya waa labada ugu mashhuursanaya meelahan ay culimmadu soo qaadaan walow saddexa icraabood ba ay baneeyaan bal markaa haddaadna rajulun nidhaahno waa ixda alkhaslatayni labadaa khaslo mid ahaani ina waa laba khaslo laba arrimood ayay ahayd ayunbaaba in la isku kamto oo ruux ruux kale uu ku tamaniyo taasoo kale inuu helo ay maxmuud tahay baa nidhe labadaa khaslo mid ahaani rajulun ay khaslatu rajulin nin khasladii weeye ama waa nin xaaladii iyo sifadii aataahu llahu lqur'aana ilaahay qur'aan uu siiyey haddii aan rajulin idhaahno dhib malo ilaa fitnatayn baan kaba bedelaynaa laba khaslo uun mooye wax kaloo ay tahay in ruux ruux kale ku xasto ama uu kuba tamaniyo inuu taasoo kale helo oo maxmuudi ma jiro laba khaslo uun mooye rajulin waa khaslati rajulin waa nin dee khasladii iyo sifadii ninkaasoo aataahu llahu ilaahay siiyey alqur'aana qur'aanka uu siiyey macnaa ilaahay baa wuxuu baray qur'aankii fa huwa markaa shaksigaasi rajulku halkan waa mithaal un waa taqliib un haweenaydii sifadaa ku sifowdayna waa la mid fa huwa markaa isagu yaquumu waa qumaya bi bilqur'aani aanaa leyli habeenka saacaadkiisa wa bacda saacaat leyliyo waa awqaadkiibuu ukacayaa uqumayaa aqriyayaa ama salaada ku aqriya dhexdeed ama khaarija salaadba taas isagoo kuna camal falaya kollay ta maqsuudkiina waa taa kuna camal falaya fahuwa yaqul waana alfaadaha xadiiska de ayaa markan isu wada geysanaa macnaha kalena inooga soo baxayaa anana de kollay waxaaba adigu dee luqaad dhowray soo naqliyaan oo mufradkiisa inan in la yidhaaho macnaha waa ism maqsuur oo hamsadii marka ay kasrisan tahay nuuntiina markaa inan ama inyun iyo inwunba way usoo naqliyeen mufrad ahaan jamcina ana ayuu noqday bimacna awqaatna weeye waa habeenka awqaadkiisa iyo saacaadkiisa ayuu uqumaya iyo wa ana nahaari maalinta awqaadkeedaba awqaadkeedaba warajulunka kalena waa khasla nin khasladii aataahu llahu ilaahay siiyey maalan xoolo uu siiyey oo fa huwa isagu yunfiquhu maalkii bixinaya oo dariiqyadii xaqa iyo tiibuu ku bixinaya ana layli habeenka saacaadkiisa iyo ana annahaar labadaa ruux khasba ayaa ah haddii dee ruuxuu ku tamaniyo ficilkooda fiican ay la yimaadeen iyo dee waxa ilaahay uu siiyey nicmadaas oo kale inuu siiyo waa shay maxmuuda waa xasan maxmuuda ama qabdo maxmuuda wixii aan intaa ahayn nafcigoodaaba yar waa wax iyaga ku kooban labadaba waxa ku sugan un midna dadkii oo cilmigii loogu ixsaan falayo dee qur-aankii sa khaasatan alfaada dambe inoogu socoto midna maalkii oo loogu ixsaan falo markaa kuwa tamanigoodu waa maxmuud riwaayaadkuna way noo socdaan xadiidkan وxadaثnii xrmlة بن yaحyى qala aخbarana بن wهbi qala aخbaranii yunus عan iبn شhihaabi qaala aخbaranii salim بn cabdالlahi بn cmr can abi wa xadiidkii makaan kaba soo baxnay daruqdiisii zuhri iyo unba iyo wixii ka dambeeyeyna waa kuwan iskuba xiga inta hore unba aysi yar bedeshay xagga sanadka qala qala rasuul الlahi slى الlahu عalيhi waslم laa xasada ilaa cala اtnatayni macnaa xasad maxmuudi ama qibdo maxmuudii ma jirto waxaan ahayn laba khaslo aan ahayn rajulun khaslatu rajulin nin khasladii aataahu llahu hada alkitaaba ilaahay siiyey kitaabkan baray kitaabka waa qur'aankii oo faqaama bihi uqumay isagii waxa weeyaan aqrintiisa iyo tilaawadiisa iyo camalfalkiisaba ana ku camalfal lagu camalfalo aanaa allayli wa aanaa annahaari habeenka saacaadkiisa iyo habeenka maalinta saacaadkeedaba warajulun minnahu khaslatu rajulin nin khasladii aataahu llahu ilaahay siiyey maalan xoolo uu siiyey oo fatasadaqa bihi xoolihii sadaqaystay ana maalkii e fatasadaqa bihi bilmaali ana la yidhi ana naaru awqaadihii sanada ixsaankaa iyo sadaqadaa wada labadaas haddii uu ruux ku tamaniyo tood nicmada waxaa la siiyo o kale ilaahay inuu siiyo si uu camalkooda oo kale ula yimaado qibdadaasi waa maxmuud bal ajri baa ugu sugan wixii aan inta ahayn dee ku tamaniye xataa maha xasadkii caadigahaye in ruux lagu kanto maba haboona ama de wax maxmuuda ma aha jaa-isba hadday noqtana وxdثna abubكر بن abي شhaybة qال xdثna وkيع عن iسmاعيل عن qays qال أنh qاal bal dadku wadad cusbi kuma jiro ismaaعيilkuna waa dee marar dhowra ayaan soo aragno ismaaعيل iبn abi khaalid weeye qaysna waa qays iبn abi xaazimkan habeenka dhaweyd sooba hayneen lahayn waaba dabqada koobaad ee taabiciinta ninka ee kelida ahba qaala wuxuu yihi markaa qays iبn abi xaazim qaala cabdاللahi بn mascuudi ba yihi وxdثna بن نmayr qال xdثna abي ومحamed بن bشhr qال xdثna ismاعيل عan qaysi snad kale u laabmo kolley cabdاللahi بn mascuud iyo bal labadii ka sokaysayna waabay kuma sugan yihiin oo inta badan meelaha ay sanadku isugu imanayu xada la iman jiray imaka markuu صaxaabigii gaadhay buu dib ugu soo noqday haddana marka iبn نmayr baa le abi cabdالlahi بn نmayr iyo mحamed iبn bشhr buu xadiidka ka wada maqlo labadoodaas ba waxay yidhaaheen xadثna ismاعيل عن قيس قال أنه قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول قال رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulkii إلaahy baa wuxuu yihi لا xسد إلا في اثنتين رaجuل آتاaه الله ماaلا فصلdه uu ku diray oo uu ku saliday kolley tana waxaa yidhaahaan culimadu waxaa tan loogaba cabiroy tilmaamaysaa naftu had iyo goor maalka way jeceshahay waxtaasi dabeecadeeda ah jibiladeeda ah inay ku bakayshaana waa jibiladeed marka arrinku wuxuu tilmaamayaa naftii inuu qaaray ruuxaasi naftiisii ku dabeecaysed ama dee arrinteedu iyo dabeecadeydu ay ahayd shuxi maalkii lagu bakaylay oo lagu dheganaado ayuu ka qaalib noqday oo uu qaaray oo isagiiba wuxuu noqday wax lagu saliday laguma diray calaa halakatihi ku bixintiisa halakatina waa ihlaagiisa waa ku bixintiisa uu ku bixiyo fi lxaqi cibaaradan fi lxaqina waxay dee ixtiraaskaatay maalkii waa bixinaya waaba kan halaag lagaba cabiro si waxaanu waxba kaba reebayn oo halkaa ku wada bixinayo ee si aan israafkii madmuumka halkan usoo gelin oo taasi inay maqsuud maahe ayaa fi lxaq ay tiro waa duruqdii xaqa iyo dariiqyadii iyo meelihii fiicnaa ee ilaahay jideeyey in maalkii lagu bixiyo ayuu ku halaagaya kuwa bixinaya kaasi waa mid warajulun midna nin weeye aataahu llahu ilaahay siiyey xikmatan xikmo cilmi naaficuu siiyey muslim san baa dhacday bukhaari xadiidkan markuu warinayey aataahu llahu lxikmata oo al buu lahaa halkan ay nakiro halkan muslim ay kaba tahay ay halkaa shuraaxdu yidhaahaanba ashu cahdiye weeyaan oo dee waa qur'aankii baaba loo jeedaa dee waana xadiidkii walow xadiid labaad yahay kii hore isku mid yihiin oo kii horena qur'aan baan kusoo aragnay qur-aankuna isagaaba dee cilmigii iyo xikmadii asaas iyo asalba u ah shareecadeenii oo dhan ba isagaaba asal u ah bal markaa haddaba inay waxa weeyaan sunniina isagaabu dee kaba farcoomayaa waxa ay tahay xikmadii oo waa cilmigaa naaficee dee qur-aanku asaas u yahay baa ilaahay subxaanahu watacaala siiyayo fa huwa isagu yaqdii waa xukumaya bihaa xikmadaas buu dadkii ku kala saaraya kuba xukumaya wayucallimuhaa dadkiina waa baraya bal kaas markaa xadiidkan iyo dee tarjamadu labadaba inoogu dhameeyey haddaan xikmadda qur-aankii ku fasirana kii hore qur-aanku inoogu yimi buuba markaa inoola mid noqon haddaan xikmadan idhaahno waa wax alla wixii ruuxa dee anfaca xumaan ka joojinaya jahlina ka manceeyana ee wax ka acamsan baa inoo soo baxayo waana kii tarjamada udhigtay xikmo ruuxii ilaahay siiyo eefiqi ama kayrkeedba ee markaa ku camal falaya ciddiina sii baraya bal taasna fadliga uu leeyaho labada arrimoodba way nooguba sugan yihiine kollay labada xadiis ay noogu suganba waxa weeyaan horta xasadku waa ka aan soo sheegno waa qibdo arrinkuna waa tamani ruuxu uu ku tamaniyayo inuu nicmadaasoo kale loogu nicmeeyo si uu camalkaasoo kale ula yimaado waayo bukhaari saxiixiisa waxaa ku sugnaa xadiidkan un riwaayaadkiisa mid kaa mida laytanii uutiitu mila maa uutiya fulan facamiltu bimili ma yacmal eeg allamaa laysiiyo waa qibdadii waa xasadku suu yahay allamaa laysiiyo taasuu ku tamaniyaya hebel waxaa la siiyo oo kale oo markaa ana aan ugu camal falo saa uu isaga ku camal falayo daba ruuxii haddii ay dhacdo labadan arrimood mid kaba mida oo ama cilmigii ahaa lagu camal falaye dadna la barayo qur'aankii dee asaaskaba uu ahaa iyo qur'aankaa la aqriaye lagu camal falaye dadkiina lasii bari ama maalkaa ruuxu dariiqyadii khayrka uu ku bixinayo in haddii camal kawaas oo kale la siiyo isaguna uu dariiqoodaa mari lahaa xadiid tirmidi oo kollay adduunyadu laftigiiso adduunyadu afar shaksi bay usugnaatay labana wisrigii bay isku mid ahaayeen labana ajrigay isku mid ahay baa mid kamida muxuu ahaa ruuxii oo dee maal inta ilaahay siiyey dariiqii khayrku ku bixinaya mid kalea odhanaya haddii ana maal la isiiyo sidaa uu yeelayo kalaan yeeli lahaa ajrigi waa isku mid kaa dudkiina muxuu ahaa maal baa la siiyey oo xumaan kasta iyo dariiq kastoo xumaaneed buu xoolihiisii iyo shahawaadkiisii buu adeegsanaya mid baa arkaya o odhanaya haddaan xoola leeya ana saa uu kaasi yeelayo ayuun baan yeelaa kuwaasna wisrigii waa isku mid dembigii waa isku mid niyadnu ka leeyahay marka waxaan leenahay ruuxa ku tamaniyayo ruux ama cilmi ilaahay baray qur'aan siiyey oo si fiican ugu dhaqmo ugu camal falay cid kalena uba sii gudbiyey niyadaas ilaahay subxaanahu watacaala ajri buu ku sinaya saasaaba qibdo maxmuuda ay u noqotay oo wax maxmuud oo fiican waayo waa nooc bal masalan markaa de xataa isagii niyadiisan baaba dee fadligaa ukeenaysa kii maalkii isaguna saas oo kale weeye oo labada arrimoodba ah waxa adigu lagu tamaniyo waxa dee maxmuudka ee fiican ama waxyaalaha kale nafcigoodu waa yaryahayoo wax mutay maaha in ruux lagu kanto وxdثnي زhير بن حرب قال xdثnا يعقوب بن إبراهيم قال xdثnا أbي عن بن شهاب عن عامر بن واsلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن عمر بعصفاn xagga سندka de زhير بن حرب waa kan imakaba inoogu sugnaa intii aynu casharka intiisa hore يعقوب بن إبراهيمna in badan baan soo aragnay waa nin cاalمة oo aal cumar ibn abd cabdiraxmaan ibn cawf kaba mid oo atbaacu taabiciintii dabaqada adigu kollay raggii ugu dambeeyey kaba mid ah oo aabihiina aabihii buu xadiidka ka warinaya aabihii waa ibrahim ibn sacd ibn ibrahim ibn cabdiraxmaan ibn cawf kollayna waa yacquubka iyo aabihii ibrahim iyo awowgii sacd intaba axaadiistooda waynu soo aragnay kitaabka intii aan soo wadnay waan soo aragnay sacadkaas baa isagoo ah ina ibrahim ibn cabdiraxmaan ibn cawf sacad iyo ibrahim iyo kuwaasi nooguma sugne ibrahimkana waa atbaacu taabiciintii oo kolley sufyaan ibnu cuyeyne iyobay isaga isku dabaqayin aabahood sacad ibnu ibrahim baa sikaaru taabiciin ah taasi waa mid oo ibrahim ibn sacad waa ninka ibnu shahaab kaba warinaya ibnu shahaabna maanta waxaa ka sheekiisa caamir ibnu wasila ninkani waa nin saxaabi oo yaroo waxaa la yidhaha uxud sanadeedii buu dhashay abutufayl ninkii kunyadiisaas ku shuhuroobay weeye waxaana ay tahay ninkii asxaabtii rasuulka uu geeri dambeeyey dee markaasba weeyaanoo aqwaasha dee waa qowlka ugu dambeeyana boqol iyo tobankii hijrada ayuu dhintay waana waqtigii uu rasuulka ilaahay sheegay salawaat ullaahi wasalaamu calayh habeen dee weliba waqtiyadii wafaadkiisuu kaba yar horeeyey ayuu yihi caaw habeenka wixii dee markaa noole imika adduunyo jooga boqol sanadood waxa weeyaan dee waktigeeda markaa caaw lagaba joogo cid adduunyo dee matalan joogayso ama noolaanaysa maba jirto isagaana ugu dambeeyay asxaabtii rasuulka abudufayl waa ninka camr ibnu wasila haddaba abudufayl iyuu ka warinaya nin kale oo naafic ibnu cabdilxaaris la yidhaha isaguna waa saxaabi reer khusaaca oo muslimatulfatxi kaba mid ah say culimmadu yidhaahaan dadkii fatxu maka islaamay saa daraaddeed waa nin reer makana ah ma hijroon oo isagu waa dadkaa dee waktigaas ay wakti hijradu ay joogsataaba islaamkiisu ahaa markaa naaficaas waa laba saxaabiya markaa meesha sanadka caamir iyo naaficba waa laba saxaabi naaficaas baa wuxuu laqiya wuxuu la kulmay cumara cumar ibn اlkhadaab oo bicusfaana cusmaan kula kulmay cusfaan waa meel makiya madiine udhaxaysa oo dee ilaa waktigeenanba macruuf oo laba yaqaano waktiyadii horena waxaan filaya imika khadkan sariica dee khadari jiray inaanu marina waktiyadii hore waa ma jir jiray khadkii hore dee maka ka markaas ama dariiqii hore maka sooba geli jiray kaba iman jiray madiina waa mari jiray cusfaan markaa cumar wuxuu kusoo socday kollay dee madiinu ka yimi oo waktigii khilaafadiisii ninkana waaligii cumar baabuu ahaa ee maka u joogay halkaasuu kula kulmay wa kaana waxaanu ahaa cumaru cumar yastacmiluhu mid caamil isaga kaba yeelo calaa makata maka ayuu caamilkiisa ama waaligiisa ama amiirka maka aye cumar u jooga ayuu ahaa faqaala wuxuu hi de isagiina markaa magaaladii waa ka yimi ilaa laba marxalo waa ka soo markaa baxayba inuu dee mad meel madiine ku socday waa suurtagal ama meel kale cumar baa markuu halkaa kula kulmay ku yidhi man istacmalta calaa ahli اlwaadi waadiga ehelkiisii waa maka ayuu ujeedaa yaad caamil uga dhigtay riwaayaadka qaarkoodna man istakhlafta waa isla miduna ujeeddadu adiga u adiga kaba yimi yaa halkaagii dee jooga oo adigii naa'ib kaa ah ood adigu caamil dadkii reer maka aada caamil ama waali ugaba dhigtay ama khaliifadaadii ah saasuu ku yidhi fa qaala wuxuu yidhi waxa odhanaya naafic ibnu cabdilxaaris ibna abza ay istacmaltu calayhim ibna abza oo dee taasi aadi maka inoo nasbinaysa waxaan caamil korkooda kaba dhig oon caamil ama khaliifadaydii kaba dhigay iyaga intaasii maamulaya nin ina abza la yidhaaho qaala cumar baa wuxuu yidhi waana wilaayadiisii dadkii ku sugnaa hadiyo goorna wulaadiisa oo la xisaabtami jiray ogaa xaalkoodiiyo waxyaalahaasoo ee kolley waxay taasi kaba mid ahayd qayb dee ah arrinkan ah dee xilkan saaran iyo ammaanadan saabaran oo dee mararkaas wax kastana waa laba socon jiray wuxuu yidhi waman ibnu abza in abzahan aad ka timi ood kaga timi eega caamil ugaba dhigtay waa ayo yuu yahay qaala wuxuu ihi mawla min mawaalina waa mawle mawaalida iyada kaba mid ah mawluhuna kolley waxa weeye dee macaanidiisu haba banaata nusuus had iyo goor lagu kala fasiraaye waxa uu halkan yahay waa ruux catiiq oo la xoreeye weeye waayo mawluhu dee waxa waana labada ugu badan ruuxan wax xoreeyeyna mawlo waa la yidhaa oo mawla fulan marka leeyahay hebel buu mawlihiisa yahay waa sayid markii horeu sayidkiisa ahaan jira ama xoreeyaa mawlihiisa cidqi buu leeyahay kan la xoreeyeyna mawlo waa la yidhaahaa waanatay kama cabiraan culimadu si ay u kala saaraan mawla min aclaa iyo mawla min asfal oo kale oo dee waxa weeyaan waa kii la xoreeyey iyo kan wax xoreeyey imika ujeeddadu isaga naafica ayuu mawaalidiisii kaba mid ahaa naafican buu mawaalidiisii kaba mid ahaa waa nin addoonnima u horreysay oo la xoreeyey dee reer maka oo ashraaftii reer maka oo cahdigu waa dhow yahay cid kale iyo loogama qaalib noqon waa quraysh iyo dadkii dee ugu mudnaaba bal matalan markaa le carab iyo dee xagga nasab iyo marka taa la eego oo rasuulka ilahi ba salawaat ullahi wasalaamu caleyh reerkaa dee kaba dhashay oo ilaahay kaba dhex doortay haddaba ayuu mawlahaas baa caamil ugaba dhigo wuxu uhi waa mawle mawaalidayada kaba mida qaala wuxu uhi faistakhlafta calayhi mawlan ma nin mawlo ah ayaad khaliifo kaba dhigtay kolley hamsadii istifhaamkuna sidaasa calaama istifhaam noogu qoranto way qadaranto faistakhlafta istakhlafta weeye calayhim waana istifhaam inkaareed ma waxaad iyagii dadkii caynkaas ahaa waali ugaba dhigtay caamil ugaba dhigtay ruux mawlo ah oo iyadoo dee aanay taxqiir iyo taasi ahaynba kolley wilaayadu waxay u baahan tahay dee ruux laga haybaysto oo la xurmeeyo oo laga dambeeyo oo dee waxaana jirtay kolley dadkaa mawaalidaa inta badan haymadaas iyo ka dambayntaas iyo amarkiisoo la hogaansamiya dee dabeecadoodii hore baanay ahayn haddaanu wax keena oo arrinkii u buuxiyo dee oo matalan nafsigii jaanibkaas kaga sugnaa buuxiya aanu meeshii jirin ma waxaad xaggii marka leega daacad iyo imtisaalkii iyo kala dambayntii iyo haybaysigii iyo wixii ayaa dhici karta tani inaan bal matalan aanay ku habboonaynba markaasuu yihi ma ruux mawlaa ayaad waxa weeye iyagii khaliifo ugaba dhigtay muxuu ku jawaabay waa tan maxalu shaahidkuna waa halkan baabku inoogu baabaysnaa qaala wuxu uhi inahu qaari'un likitaab illahi waa nin kitaabka ilaahay yaqaano caalim ku ah kuna camal fala taasaan ku fasirayaana qaari'un likitaab illahi looma jeedo waa qaari aan wax kale u dheerayno qira'adun buu sugay laakiin arrin kale ma jirto cahdigaas guud ahaanba alqura dee waxaa la arkaa kitaabka inoogaba iman doonta ciddini riyaadu saalixiin iyo sababa akrisatayna meelaha waxa weeyaan ugu horeeya kitaabka habay kuma sugnayd ama sawirka baabkiisii abaan filaya iyadoo cuyaynt ibnu xusni malaa cumar looga soo ballan qaaday oo xur ibnu qays oo adeer u ah usoo qaaday oo hadalla dee aan toosnayn uu yihi ayaa maxaa adigo xadiidka kuma sugnayd wa kana alquraau asxaaba majlisi cumar oo taas oo quradu waxay ahayn dadka uu cumar la tashaday iyo majliskiisa fadhiisa quraduna ahdigaa hore o dhan guud ahaanba waa ninkan caalimka ee kitaabkii ilaahay aqoonta ule ku camal falayey kaas baa quraa la odhanaya o soo xaaf maxajarba de kitaabka akhirkiisa ee kuba yidhaha kelimadu markay soo aroorto waxaan leeyahay mar dambe ayaa alqura ruuxan dee qaariga ee qur'aanka un alfaadiisa dabdiyey qira'adiisa sugay taas xataa haddaanu cilmigiisii kalaba lahayn qaari la yidhi waxa weeyaan waktigaasoo dhan alculamaa ayaa alqura la odhan jirayba oo saasaanay dadka caynkaasi cumar kuwa uu la tashado xataa dee shuyuukan kanu aw shubana kuulan kanu aw shubana ama dad waaweyn haba noqda ama dhalinyaro haba noqdaan kuwa uu la tashaday wax weydiye si ibnu cabaas ba usoo dhaweyn jiray taas bay ahayd haddaba oo nin kitaabkii ilaahay yaqaana dee kuna camal fala waabatan wainahu caalimun bilfaraa'idi welibana faraaida dhaxalkii waa faraaidii ayuu caalim ku yahay waa cilmigaas isaguna aada u qiimaha badan ay soo aroortayba inuu nisfa alcilmi yahay ay soo aroortay cilmi dadka laga kor yeelo ka ugu horeynayo inuu yahay oo dhici karto dadku inaanay helinba axad faraaid ama la dee u kala saaro waxu kala ama waxu dhaxlaba aanay helin dee markaa waktiyadaa cilmigu uu yaraado haddaba faraaidina caalimi ku yahay bal riwaayad nisaa-ina qaadi baa ahayd nin aqoon qadihiiyo ule dadka kala saarkood iyo xukunkeedi waa nin adigu aqoon diineed oo fiicnaa lahaa qaala cumaru cumar baa deeta wuxuu hi markuu taa u sheegay oo dee marka taa la eegayo taa cid kastaaba way ka haybaysanaysaa ay xurmaynaysaao arrinkii looga baqanayay in waa mawlo loo xaqiro oo dadkii aan wax laga soo qaadino wilaayadan uu leeyahay haybadeed iyo waxyaalahaasi meesha ay kaba baxdo arrinkaasi dee maba jirayo marka cumar baa wuxuu yihi amaa ina nebiyakum haddaad taa tidhi nebigiini sala allahu alayh wasalam qad qaala wuxuu yihi ina allaha ilaahay yarfacu waa kor yeelaya bihada lkitaabi kitaabkan waa qur'aankii aqwaaman aqwaam buu ku kor yeelayaayo ee dadkii iyagu waxa weeyaan kitaabkii bartay ee ilaahay nicmadaa siiyey ku camal falay waxa weeyaan waa kitaabkii intay barteen ku camal falay ilaahay subxaana wa tacaala sharaf adduunyo iyo mid aakhiraba waa siinayaa waa ku kor yeelaya wayadacu waa dhigayaayo bihi qur'aankii aakhariina kuwo kalena uu ku hoos buu ugu dhigayaayo kii aan rumaynba dee wakaas ama kii rumeeyey dee laakiin ka jeestay ee ku camal fali waayey ee dee ka jeestay ka hijrooday iyagana hoos buu ugu dhigayaa oo taas taas baa cumar yidhi oo bal matalan in allaha saasaan maqlay yarfacu bihada lkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhariina isagoo dhan bal kolley arrintii ahayd xagga kitaabka iyo ku camal falkiisa iyo ku dhaqankiisii iyo dee bal matalan baritaankiisii dad kala baraya fadliga uu leeyahay xadiidku isagana waa inooguba sugan yahay si guudna fadliga cilmigu uu leeyahay ayaa inooguba sugan waxadaثnي cabdاللahi بn cabdالرaحman الdarimiy وabubakr بn isحaaqa qaala أخbarana abوlyamani qaala أخbarana شhucayb عan الزهriyi qaala anahu qaala xadaثnي caamir بn wasilة الlaysiy ana naafic بn cabdالxariث الkhuzaaciya laqiya wuxuu la kulmay cmar bn الkhaطaabi ayuu la kulmay bcصfana bmil xadiiثi ibrahim bn sacd can الzuhriy waa xadiidkii ibrahim ibrahimkuna waa tii marka dhaweyd aan sheegay ibrahim ibnu sacad inuu yahay bo waa kan imaka magaciisii inoo dhameeyey lafdiguna waa kii un bal dee kolle xadiidka macnihiisuna waa inoo cadiyey fadliga cilmiguna waa inoogu sugan yahay kitaabka ilaahay aqoonta loo yeeshay camalfalka iyo baritaankiisa guud ahaanba dee caalim bilfaraid fadliga cilmigu uu leeyahay bal khaasatan cilmiga sharciga markan kaba hadlayno ibn abzahaasna dee markii hore sanadka adigu kumaan soo darin oo sanadka kamuu mid ahayn isagu matiga un baa dikrigiis yimo rijaashii sanadka ka mid maaha waa nin cabdiraxmaan ibn abza la yidhaaho kollay barhkood ay isagana suxbo uba sugeen laakiin inta badan ama barhkoodna aanay uba sugine horeynu laakiin kitaabka waxaan filayaa xaydki iyo meelihiisii baan kuba soo maray isagoo wax warinayo waa nin isaguba dee riwaayo leh cabdiraxmaanna magaciisa la yidhaha cabdiraxmaan ibn abza horeynu isagana aan usoo aragnay xadiidka macnihiisna waaliyo dee baabka kolley waa macno daahiraan filaya waana xoogaan aan kuweer joogsanaba baabu bayaani ana alqur'aana calaa sabcati axrufi wa bayaani macnaahu baabu bayaani ana alqur'aana qur'aanku calaa sabcati axrufin toddoba xaraf inuu korkeed kuba sugan yahay oo uu kuba soo degay toddoba xaraf taas buu caddaynteedii buu baabkeedii yahay iyo wa bayaani macnaahu bal macnaha bayaani macnaaha haddaan idhaahno axrufta ama xarafkan qur-aanku uu kuba soo degay dee axruftan kaba mida macnihiisu wuxuu yahay bal taas ama inuu qur-aanku calaa sabcati axraf kuba soo degay taas buu baabkeediya kolley xadiidkii macruufka baa inoo iman duruqa adigu bal iyo riwaayaad adigu guud ahaanba maaha xadiis keliya axaadiis baa baabka inoogu iman doonta waan arki doona insha allahu tacaala xadaثna yaحyى بن yaحyى qala qarأtu عlى maliki عan ibn shihaabi عan curwaةa bn الزubayr عan cabdiالرaحman بn cabdin اlqariye qaala anahu qaal samictu cumara bna alkhadaabi baan maqlay yaquul xaalu ku qowlayo samictu waxaan maqlay hashim bna hishaam bna xakiim bni xizaamin yaqra' xaalu aqriyaya suurat alfurqaan suurat alfurqaan calaa maa gayri ma aqra'uha bal xagga sanadka kolley dadka kale waa dad dee aynu me waan soo wada aragnayba waxaan malaha hishaam ayn hishaam iyada hore maynaan soo arag isaguna xadiidka ninka warinaya maaha imika dikrigiisa iyo inuu suuradda qur-aanka aqriyayo un baa cumar kaba warramayaaye cabdiraxmaan ibnu cabdin ilqaariyu barhkood sux bay u sugaan horena waan usoo aragnay dee waxaanay kaba dhigaan malaha ru'yo si wuxuu leeyaho rasuulka ilaah isagoo yar loo keenay waxa bal nin taabiciya ayaanay barhkood ama inta kale ay yidhaahaan horena waan usoo sheegnay imakana waan ku celaynaa alqaariyu hamse ma laho alqaariu lama aqriyayo alqaariyu weeyo ya mushadadaa weeye nisbaduna waxa weeyaan un reer alqaaro la odhan jiray alqaara oo khusaymat ibnu mudurka jirimadoodii ama buduuntoodii kaba mid ah ayay qaaradu ahayd waa reer reer mudar kaba mid oo dee waa khusayma ibnu mudurka waa qorashiya meelahay kuba kulmayeen ina qorashna abtirsinta halkaa ay kuba murta ayuu buduuntiisa kaba mid ah alqaara la odhanayay kollayna markii dambe reerkan rasuulka ilaahay reer abtigii ahaa ee reer bani zuhre ay xilfi laba lahaayeen oo madiine meel baabay wada deganaayeen filislaam ay wada deganaayeen reer ku shuuroobayna waxay ahaayeen xagga ramyiga iyo leebabka genitaankooda jawdadeeda laguma yaqaano dee waxaaba amhaashoodii kaba mid ahayd qad ansafa alqaarata walow shacir bayd uu yahay shadri yahay qad ansafa alqaarata man raamaha ninka yidhi qoladaa reer qaara waxaan idinkula tartamaynaa ramyi ninkaasi waa u garsooray oo insaafkuu laba yimi ujeeddadu waa niman dee xaggaa lagu taxgeliyo o lagaga dambeeyo bal ma ayay ahayd oo bal marka waxaan leenahay waa taas ee waana asxaabtii cumar iyo waxaa la arkaa beytka baafkiisa kolol inuu hayn jirayba ninkan maanta cumar ibnulkhadaab inoogaba warinaya bal laftigu maan uga jeeda alqaariyo walow aan qiraa'adii qur'aanka iyo tii baan hayne yaan loo aqrin alqaariyo ninkii qaariga ahaa aan loo qaadanin alqaariyo weeye waa ninkaa reer qaare loo nisbeeye ama hishaam xakim ibnu xisaam xakim ibnu xisaam kolley dee saxaabigii jaliilkaa khadiija bintu khuwaylid eedada ruma u ahayd muslimat lfatxi buu ah waa aabihii isaguna waa saxaabi jaliila mar bay wada islaameen oo labadooduba waa muslimat lfatxun dadkii fatxumaka islaamay caabidana waa ahaayo dadkii macruufka amarkiisana kuba shuuroobay waxaana la yidhi aabihii waa ka hor dhintay waa ninkaa quraysheed reer bani asad bal khadiija bint khuwaylid waa qoyskooda waayo xakim ibn khadiija bint khuwaylid waxa weeyaan iyo waxa weeyaan xisaabkan baa ina khuwaylid ah xisaab iyo khadiija walaalay ahaayeen xakimnaa saxaabiga jaliilka hishaamna haddaba waa nin saas ahaayo laba idhaa beryihii dambe marka de waa waktiyadii horaan filaya waa waqti cahdigii rasuulka waktiyadu soo islaamayna waa waktiyadaa dambe fadxumakaabuu islaamay beryihii dambe cumar khilaafadiisii marka arrin la sheego lagaba baqanayo inuu soo dariyo ama wax dee lagu tirinayo inuu munkar yahoo kale yuu yidhaha inta aniyo hishaam joogno arrinkaasi ma dhacayo ama arrintaasi suurtagal ma noqonayso waa maqaamku joogay iyo xaggaa isagoo ku shuuroobay macruufka inuu amre iyo bal haddaba cumar baa wuxuu leeyahay hishaam ibnu xakiim ibnu xisaam bukhaari dikriga uu leeyahay mooye waayo xadiidka way wadaagsadeen riwaayo kuma laha lakin hishaamkani muslim kitaabkan aan hayno xadiid keliya ku leeyo inoo dambeeyo xataa imaam nawina raximah llahu tacaala kale oo riyaadka akhirkiisa iyo uu kuba soo naqlinayo waa isagoo sham iyo kuba arkay niman meel la joojiyo saliid madaxa lagaga shubay oo cadceed la taagnaayo waa dee kolley waarigiiba waxaa samaynayo waa ku dhibaya markaasaa lagu yihi kharaajkii bay bixin waayeen oo taas ba loo cadaabaya ayaa muxuu yihi xadiidka saakooyin kitaabka ku iman doonaa mar dambe waa xadiidkaa keliyun buu leeyahy wax kale kitaabka kuma laha bukhaari laakiin dikriga halkan uu ku leeyahy mooye riwaaye isaga bukhaari kuma laha xadiidkaasi kuma sugnaa in allaha yucadibu aladiina yucadibuuna annaas ilaahay waa cadaabaya kuwa dadka cadaaba xadiidka ayuu deeta rasuulka ilahi baan ka maqlay buu yihi waa xadiidkaa keliya ayuu kitaabka ku leeyahay hishaam bukhaarina waxba kuma laha wuxuu yihi haddaba cumar waxaan maqlay isagoo yaqra' aqriyaya suurat alfurqaan suuradda suurat lfurqaan calaa gayri ma kii gayrkii aqra'uha anigu san u aqriyay si aan ayn oo cumar dee rasuulka ilahay u carabkiisa ka qaaday ka xafiday hishaamna waa nin kaba dambeeyo mar dambe rasuulka ilaahay waa ka waa muslimat lfatxi oo qur-aankii kaba bartay ama suuradan salaad buu ku jiray suuradduu aqriyayay dee kolley maha suuraddii oo dhame dee waxaa la ar intina inna riwaayadka kuma iman wixii uu ku inkiraya kuma iman walow qolooyinkii sharxay sida xaafid ibnu xajar iyo fatxulbaari oo kale ay tatabucaan waxyaalaha laysku khilaafi karaa ama qira'aadka ay ku kala duwan yihin ee suuradda dhacday oo bal uu xasriyo oo dee sharaxa xadiidka xadiidkana aad buu uma sharxaaye laakiin haddana dee naqli ahaan wixii uu ku inkiraya nooguma sugnay lakiin si u aqriyaya ama kelimaad iyo alfaado si u aqriyaya si aan ahayn u aqriyayo ayuu maqlay salaadna waa tukanaya wa kana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam waa waxa inkaarkiisa adag keenay wuxuu aha rasuulki ilaahayna de waa wuxuu yaqoonsanaa rasuulki ilaahay wuxu aha salى الlahu عalيه wasalam aqra'naa kii aqriyay aniga i aqrisiiyey macnaha kii aan laftigiisa iyo carabkiisa kaba qaatay ayuu ahaa cid kale imay bareen rasuulka ilahay baan kaba bartay fakidtu waxaan u dhawaaday aan sigay oon u dhawaadayba an acjala caley inan ku degdego macnaa waxa weeye sida laftiiba ah kitu usa waa lafti inooba dambeeya oo isagu odhan doono cumar bal matsalan waa isaguna waa shidadii dee xagga iyo salaamadiisii diineed waxaan u dhawaadayba inuu saawiro inan ku boodo isagoo salaadii ku jira ayuu adkeysan kari waaye oo wuxuu isdhibo markaa isagoo salaada ku jiraba inuu qabto salaadiina waa ku jira uu tukanayo taasi haban uma dhawaaday degdegiisa uu sheegaya waa taas kitu an acjala caleyh uma anhaltu waan ukaadiyo waan sugay xatى اnsarafa ilaa salaadii ka baxay uma lababtu waxaan ku ururiyey biridaay oo halkan dhuuntiisaan halkan dee waxa raqabadiisi wib adigu cunihiisii baa go- huwanaa ayuu ku qabtayba si aan uga fakan wala ugama baxsan faji'tu bihi iyadoon saa uhayo ayaan oo manaa maradiisii baa waxaan ku ururiyay halkan cunihiisii baan ku ururiyay ama go- huwanaa markaasaan soo kaxeeyey faji'tu bihi waxaan ula imin rasuul الlahi salى الlahu عalيyه wasalam faqultu waxaan ihi ya rasuul اllahi rasuulka ilaahi ow inii anigu samictu haada waxaan maqlay ninkan yaqra' xaal u aqri'ayo suuraة الfurqaan calىa gayri ma aqra'taniya si aad aniga igu aqriday ee kaaga qaatay carabkaaga uga qaatay si aan ayn soo kuba aqri'aya ayaan maqlay faqaala rasuul الlahi salى الlahu عalيyه wasalam rasuulka ilahi ba wuxu arsul isagoo saa uhaya haddii laga doonayo inuu aqriyo ina waxba aqrii karayo ma makansadayo inuu hagaa u aqriyo barsidaa horta adigu faraha kaba qaad degees kalena isagu de waa wixii uu isagu ogaa weeye kollay rasuulka ilaahay baan uu saxaabigana kaba qaatay cumar way horeysay tiisu bal wixii kale dee ama xaraf kale ee qur'aanka kuba sugnaa waa tan intuu inkirsanaayo de waayo u isagu muu garanayn oo wax kale muu maqlin wuxuu qaatayna ninkani dhawaan hadduu soo islaamay sanna uu aqriyayo cumarna qira'adiisu ay horeyso in badan aqriyo dee qira'adii hagaag u sugay inaanu qira'adiiba sugin oo dee isaga xaggiisa khada ka yimi ama khalal ninkan kaba yimi arrinku inuu yahay tan kale muu tasawurahayn sidaabaa rasuulka ilahi yidhi oo markaasuu iqra yidhi aqri faqara wuxuu aqriyay alqira'ata alatii samictu yaqra' qira'adii aan maqlay isagoo aqriyaya faqaala rasuulu llahi salى اllahu عalayh wasalam haakada saasa unzilat suuradda laguma soo dejiyey uma qaala lii wuxuu igu yihi iqra aqri faqara'tu ana waan aqriyey waa qira'adtii ka duwan dee khaasatan ama alfaadiya kelimaad ha ku kala dunaadeena faqaala wuxuu yihi haakada unzilat saasaa lagu soo dejiyey haddaba markaa labadoodiiba uu taswiibiyey waxaanu u caddeeyey inuu isaguna dabdiyey oo wax xaggiisa ka yimo khada iyo khalali aanu jirin hishaam laakiin rasuulka ilaahay baa dayna labadan arrimood ee kala duwan taswiibkood hadduu saa kuba daayo meeshii shaki baaba iman lahaasa dee uma yimno kacaba arrintiisa inooguma soo socota ee wuxu uhi ina hada lqur'aana qur'aankani unzila waa la dejiyey calaa sabcati axrufin toddoba xaraf korkood baa lagu soo dejiyey faqra u aqriya maa tayasara wixii fududaadee sahlanaada minhu waa qur'aankii idin fududaada taas kuba aqriya oo dee ah maaha si aad doontaane kaa lagu soo dejiya aa maqasheene aa dee laydin soo naqliyey ah u aqriya taas buu yidhi bal xadiidku kollay riwaayaadki isaguna waa leeyahay axaadiis kalena way noo socotaa markaa ma kala qaadqaadine ba horta axaadiista ayaan dib isaga wada dhamaysanaa siaan in yar waxoogaa ugu soo yar laabadna uun xadiidka iyo maxay yihiin toddobada xareefa qur-aanka lagu soo dejiyey walow dee hadalkii culimadu meesha aad iyo aad ugu badan yahay وxdثnي xرmة بن يحيى قال أخبرnي بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة مسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أخبراه وعروة بن الزبير ayaa waxa u wada waramay مسور بن مخرمة isagoo صحاaبي yar ah iyo cabdالرحmaan iبn cabdin oo ibn cabdin alqari oo aynu imika kaba so dikrigiisa soo hayno xadiiska inoogu sugnaa riwaayadda hore ayaa wada warramay hadda xadiidkii horeba curwat ibnu zubayr waa inoogu sugnaa ibnu shihaab ninka curwo ka warinayo markaa miswar halkaa lamuu socon ee cabdiraxmaan unbuu ku gaabsaday imikana waa ujeedo imika misr baa la socon curwa labadaba uu ka wada maqlay kale ibnu shihaabna labadaba waa ka wada maqlay isagoo labadoodaba kaba wada warinaya lakiin haddana dee waxaa dhacaysa inuu awqaadda qaarkeed ama ibnu shihaab ibnu shihaab ku gaabsado mid ahaan dikrigiisa ama curwaba mid ahaan dikrigiisa ku gaabsado kolna uu wada sheego taasun bay tahay wax iskhilaafa iyo wax saasi ma jirto ama in wax la kala iloobay maba jirto dee dadkii aad ka wada maqashay xadiid waanaad jamcin karta ad isu wada geyn kartaa kol haddii lafdi keliya ay wada lahaayeen oo mid lafdigiisu dee ay markaa adigu waad isu geyn kartaa waanad kala reebi kartaa barhkood baad ku gaabsananaysaa haddii intii aad ka tagtay alfaado iyagu ay lahaayeen oo ay kuwan kale la dheeraayen oo halkan mudraj ku noqonaya aanay jirin ee dee macno ahaan ama ay wadaagsadeen ama lafdiguba koodiiyo lafdigii intan aad sheegtay lafdigoodii uu yahay waxba ishkaal maba jirto inaad wada sheegtay inad barhkood aad kuba gaabsato marka riwaayadan imakaan haynay yunus ulayli u ibnu shaab ka wariyana way wada socdaan imaam malik riwaayadiisiina dee mid ahaan un buu sheegay oo cabdiraxmaan ibnu cabdin buu sheegay waxay labadaas baa u wada warramay curwo oo waxay yidhaaheen labadooduba anahumaa samica cumara bna alkhadaabi yaqulu xaal uu ku qowlayo samictu hishaam bna xakiimi yaqra'u xaalu aqriya suuraةa alfurqan fi xayaati rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam wasaaqa alxadiida bimili xadiidkii buu kaxeeyey markaa riwaayadiisan yunus uu ka warinaya ibnu shihaab isagoo kii hore aynu la soo marnay maali kaba warinaye la mid ah wazaada wuxuu siyaadiyey fakidtu usaawiruhu fi الsalaati fataصabartu xataa salama ujeedadu intan yunus اlayla ama yunus ibnu yaziid can ibni shaab ayay riwaayadiisa ku sugan tahaye riwaayada maalik cibaaradaa hore ee fakidtu an acjala calayhi un baa kuba sugnayd uma amhaltuhu xataa insaraf markaa laftigiina xaggii macnahana waa isla miduna waa taan iskuba fasirnay oo wuxuu halkan ziyaadiyey isagu yunus can ibni shaab riwaayadiisa fakidtu waxaan u dhowaadayba usaawiruhu inaan kuma boodo fi salaati salaada dhexdeeda bal markaa tii hore fakidtu an acjala calayhi o an baa laba socotay inta badanna kaada dee khabarkeedan antuma raacdo oo tan dambe ayaaba dee sii badnayda walow dee kolkolin waxa weeyaan haba yaraato qur-aanka dee kolle waxaan filaya marna may dhicin oo ma kaadu yafcaluuna iyo waxa weeyaan yakaadu zayta yudiu iyo kolley qur-aanka ani may dhicin dee luqada waa wax jira axaadiisa qaarkoodna dhacay waana wax jira une laakiin sida badan baa kaadada inaana khabarkeedaas mudaarica dhacaya inaanay ani la socon waana sa imika laftigan dambe inoogu sugan kii hore laakiin luqa iyadna macruufa weeyo luqa jirto kol kol casaa bay taa ku kala duwan yihiin oo casaa iyada waxa ah in dee an baa had iyo goor laba socota kaadana waa cagsigee dee kol kol casaa oo laga gooyaana way dhacdaa taasna xagga marka la eego inay dee luqada carbeed ay kuba timaadaan fakidtu usaawir waxaan u dhawaaday inaan kuba boodo fi salaati salaada dhexdeedii fatasabartu haddana waan issabar siiye weye tafacal ama tasabara ayuu kaba cabiro ujeedada eeg naftiisii way doonaysay inay ku dhawaato isagii baa laakiin bal salaadii waa natii u lahaa inaan ku degdegaan u dhawaaday waa imika takaluf ama waa isagoo isku xambaarayo isku kelifaya sabir naftii waxaaba doomaysa inay kaba qaalib noqonayso noocan takaluf baa kuba sugan oo waxaan isku kalifay weeye oo naftaydi kuba xambaaray adkaysi bal aan adkaysado adkaysto xataa salama ilaa salaadii kaba baxay markaasuu ku boodo waa kan dee cunihiiba maradiisii ku ururiye isagoo hayoon sii dayn rasuulka ilaahay uba geeye xdثna اسحاq بن ibrahيm وcبd بن حmaydi qال aخbarana cabdالرaزاq qال aخbarana mcmr عan الزhriyi kaرiwaayaة yuنuس بisnaadi waa xadiiث zuhri un horta xadiiثku marka imikana mcmr iبn rashid baa qolooyinkii hore asxaabtii ama xertii waaweyneyd ee zuhri imika halkoodii ama bedelay waxaanu leeyahay riwaayadii mcmr uu zuhri ka wariyey riwaayadii malik can الزhri lamid ma xagga marka la eego waxay la mid tahay xaggii sanadkiina ay la wadaagsatay inay sanadkii taa waxbaa lala dheeraayo misr ibnu mukhrama tan dambe ku sugnaa taa kumuu sugnayne riwaayadan damben kaba soo baxnay ee yunuso xagga sanadkana oo ah miswar iyo cabdiraxmaan inay meesha cumar ka wada warinayaan iyo lafdigana fakitu usawir iyo wixii lamidka ah tan dambey kula mid tahay xadiiskuna waa ka horo bal xadiidka isaga halkaasaan ku dhaafayna lakin axaadiis la macnaa ayaa noo soo socota xagga inta marfuuca maha umuuraha kale وxdثnي xrmلة بن يحyى qال aخبرna بن وهب qال aخبرnي يuنس عن بن شهاaب qال xdثnي عbayd اللh بن عabd اللh بن cطبة أن بن عabاس xadثه بن شhهاab isagana أحد الفقهاء السبعة عbayd لله بن عabd لله بن cطبة بن مسعوud weeye ayaa u waramay oo wuxuu u waramay iبن عabاs inuu عubayd الlahi ninka caalimka ahaa waana indhalaa u waramay oo wuxuu ugu waramay أنa رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahi qaal inuu yihi أqrأnي جibrيل عalayhi السلاam عalى xarفi أqrأnii waa i aqrisiiyey macnaa waa isagoo dee isagii baraya oo imaka qara'ahu waa aqriyeyna aqra'ahu macnaha wuxuu ku xambaaray inuu aqriyo weeyaan oo aqrisiiyo uu aqrisiiyo macnaha jibriil baa wuxuu soo gaadhsiiyey qur'aankii lagu soo dejiyey ama intii markaas xarف oo isagoo keliya iyo dee balweji faraajactuhu arrinkii baan dib ula laab markaa ugu celiyo waxaan ka dalbay ziyaadaan kaba dalbay si ay noo soo socota falam azal kama suurin astaziidu inaan ziyaado ka dalbayo isaguna dee rabbi weydiinayo oo la ziyaadinayo fayaziidu nimaha xaggiisa dee waa waxyibuu ugu ziyaadinayo uu i biirinayo xata intahaa ilaa uu gaadhay oo ku intihooday ilaa sabcata axrufin toddoba xaraf oo ujeedadu isagoo xaraf markii hore ahaa ayaaban ummadaydii weydiisay in laga fudaydiyo oo xaraf baa lagu soo kordhiyo mid dee saddexaad baa lagu soo kordhiyo ugu dambayna toddoba xaraf ayaa la yihi qur'aankii ku wada aqriya kolba wixii idin fududaada ee idin sahlanaada qaala bnu shihaabin ina shihaab baa wuxuu yihi balaganii waxa isoo gaadhay ana tilka sabcata alaxrufa toddobadaa xarf inamaa hiya inay yihiin ba fi lamri aladii amarka yakunu noqonaya waaxidan wala yakhtalifu an iskhilaafin fi xalaalin wa xraam waa wax lafdiga oo kale ama dhawaaqii ama sida loogu dhawaaqayaba ku kala duwan laakiin marka la eego xalaal iyo xaraam aan ku kala dunayn ayaaba yihiinba xarafkan dee tawsicadan ilaa toddoba xaraf laynoo gaadhsiiye qur'aankii inan ku aqrino bal ibnu shahaab qowlkii waye weli xadiidka macnihiisiina dib uguma waan kusoo laabmi doonaa baan idhi laakiin qowlkan ibnu shahaab wuxuu inoo gelayaa uun waxyaalihii lagu fasiray xadiidka mid kaba mid oo arrinku waa xaggan dhawaaqa lagu dhawaaqayo lafdiga hadduu doono lafdigii ha kaba dunaado oo bal matalan h laakiin wax xalaal iyo xaraam iskhilaafayo ku kala duwan ma aha lafdigii si loogu dhawaaqayay adihii ama kelimada nafteediiba hadday doonto iskhilaaf haba jiro oo arrinkani ha ku kala dunaado labada xaraf hay ku kala dunaadeen taase waa hadalka ibnu markaa shahaab saa uu yihi way soo gaadhay وxdثna cبد بن حbaydi qال أخbarana cبدالرزاq qال أخbarana mcmr عan الزuriي بhda الاسناad xdثna محamed بن عبدالله بن نmayr qال xdثna abي qال xdثna اسmاعيل بن أbي khالd عn cبدالله بن عيسى بن cبدالرحمن بن أbي ليلى عn jده عn أبي بن كعب qال أنه qال ismاعيل waatan marka dhaweyd ba soo hayno بن أbي khالd aلأحmsي waxaa imakana jira cabdالlahi بn عيسى بn cabdiلرحman بn abi lawla بn abi layla intan aan qur'aanka kusoo jirnay ayaynu habeen soo aragnay iyadoo laakiin aanu dee awowgii cabdiلرaحman ibn abi layla xadiiska aanu kaba warinayn waanantii aan soo sheegnay kollay qoyskana reer abi laylana aanu xoogaa kusoo yar joogsanay habeenkaasna waxaan soo sheegay ninkan cabdالlahi ibn ciise la idhaaho inuu laba xadiisun صaxiixa muslim ku leeyo midina waa kii hore kii labaadeen sheegayeyna oon habeenkaaba yidhi intaynaan fadaail ama qur'aanka kaba bixin bu inoo iman doonaana waa xadiidkan macnaha wax kale kuma laha kitaab raggii qoyskaas dadkoodii ugu marka la eego xagga hiqanimada iyo raggii ugu badnaaba haba noqdo culimada qaar baa sheegtay awogii cabdiraxmaan ibn abi layla inaanu wax ka maqlin laakiin waa tan saxiixa ay noogu sugan tahay iyadoo xadiidkiina usuul ahaan loo soo wariyey waana inuu ka wariyey awowgii awowgii waa soo gaadhay waxna waa ka maqlay xadiidkan baa kaba mid ah cabdiraxmaan ibn abi layla ayaa wuxuu ka warinayaa saxaabigii jaliilka ubay ibnu kacb abu laylana waa saxaabi uun cabdiraxmaan dhalay lakin de axaadiista saasa maba laha bal xataa sifiin waa joogo waa nin mar damba dhintay oo asxaabtii cali ba aha lakin de riwaayadu meelaha noogu leeyaa jirin qaala wuxuu yihi ubay ibnu kacab baa odhanaya kuntu fi lmasjidi masjidkii ayaan kuba sugnaa waa masjidkii rasuulka salawaat ullahi wasalaamu calayh fadakala rajulu nin baa soo galay oo fasalla yusallii xaalu tukanayo nin baa soo galay oo salaad buu galay faqara'a wuxuu aqriyay qira'atan qira'a ankartuha caleyh aan ku inkiray oo de waana ninkii aqra alumaba weeye saxaabadii oo rasuulka o dhan ama ummadaba ninkii xagga qira'ada qur-aanka ugu yaqaanay weeye dee xuruufo xuruftan kaa mida toddobadoonu maqlin bo ninkani kuma aqriyo rasuulkii ilaahayna uu ka qaatay weyo ninkana isaga wax khadaa ma aqriyayo laakiin de waxa weeyaan insaanku kolley wuxu cilmi oo dhan ma wada koobi karo iyaguse de waxaasan ay u aqriyeen iyo inay lafdigani ka yahay yaqiin bay agtooda ku hayd iyo waxay hubeen isaga iyo cumar iyo intan ziyaadada ah ee dee taysiirka iyo tawsicada uba timo ah intaa wax ka duwani inay jiraan oo qur-aankii lagu aqri karayaan intaasna way kaba qarsooneyd taas baa deeta waxay keentay waa waxay hubeen rasuulka ilaahina ay kaba qaateen ay laazimeen rasuulka ilah dad ay uga mulaazamo badnaayeen muwaadabo badnaayeen baana sidan kale kuba aqriyayay inay u arkaan in waxani khada yahay oo waayo bukhaari saxiixiisa waxa dhacayba markuu yihi hishaam ibnu xakiim cumar ku yihi rasuulka ilaahay baa sidan ugu aqrisiyey inuu kaba cabiriyo kadabta been baad sheegto manaa de akhdasa kolley ay ugu fasiraan si de waktigaas ama axaadiis kala duwan oo laftigaasi kuba yimi ay yidhahaan reer xijaaz dee imarka kolkol akhda meesheeday kadaba isticmaali jireen ba faqara qira'atan ankartuha caleyh uma dakala akharu intii arrinku kuma dhammaan nin kalun baa soo galayoo faqara isaguna wuxuu aqriyey qira'atan qiraa'o siwa qira'ati saaxibi saaxibkii qiraa'adiisii aan ahayn mid kada isaguna aqriyey falama qadayna salaata waa la wada tukanaya salaad baa la galay salaaddii markaan dhamaynay ayaan dakalnaa de isagiina iyagiina malaati uu kuba inkiray ayaan dakalnaa u galnay jamiican xaalanay anagoo dhan calaa rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam faqultu waxaan ihi ina haadaa ninkani qara'a wuxuu aqriyay qira'atan qira'a ankartuha caleyh aan ku inkiray oon qoonsaday wadakala akharu mid kalena uu soo galay oo faqara'a wuxuu aqriyay siwa qira'ati saaxibihi saaxibkiisa qira'adiisii mid aan ahaynba faamarahumaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilahi baa labadoodaba amray bal inay aqriyaan si u hubsado qira'adoodani qira'adii isaga dee imaka tan lagu soo dejiyey inay tahay iyo de inay wax kala khada ood ay tahay faqara'aa labadiiba way aqriyeen faxasana الnabiyu salى اllahu alayه wasalam sha'nahumaa labadoodiiba rasuulka ilaahi waa fiicneeyo mid kastaba axsanta buu ku yidhi ama dee waa wax fiican baad la timi fasaqada fii nafsihi naftaydii waxa ku dhacay min التkdibi beenin xaggeed kagaba dhacay macnaa shayء caظiim walaa id kuntu fi ljahiliyati ay walaa saqada ay walam yasqud aan dhicinba oo naftayda iyo khaadir aan iguba iman id waqti kuntu anaa fi ljahiliyati waqtigii jaahiliga oo markii dee arrimahan uu isagu ogaa rasuulka ilaahay inuu carabkiisa kaba qaatay wax ka duwan intay ku aqriyaan rasuulka ilaahayna shanigoodii uu taxsiiniyey ama iyagii uu waood wax fiican inay laba yimaadeen rasuulka ilaahay uu sheegay ayaa dee nasqo shaydaan weeyo kollay ruuxna beri kama aha khaadir baa kusoo dhacay dee wuxuu leeyahay xag takdiib iyo shaki ahoo aan xataa jaahiliyadii iguba imano dee jaahiliyadii ama kaafil bu aha waxaan kaba kaafil ahaa ama iyo umuurahasaabu ahaaye arrinkan dee wuxuu uqaatayba khalal weyn ama dee arrin weyn khada weyn oo meeshii jiraa inuu jiro wuxuu leeyahay waxaa xaggaa igaga yimi khaadir shaki beenin waxaan xataa jaahiliyadii qalbigayga kuba dhicin falama ra waa khaadir qalbigiisa kusoo dhacay wax caabiruu ahaa wax markaa kusugnaaday mu ahayn sida dee inooba soo socota falama ra'aa markuu arkay rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay maa qad gashiyani waxa i daboolay waa khaadirkan qalbigiisiiyo waxa ayuu daraba fii sadri laabtaydii ayuu gacantiisii kuba dhuftay fafadtu caraqan waxaan daayay waan daayay caraqa niid baan la daayay oo waan dareero waxa iga daayay buu leeyahay waa dee arrinkii khaadirkiina ka teg naxdin iyo cabsina way gashay iyo rasuulka ilah iyo xayaan minhu iyo wahaybatan markaasaa wuxuu leeyahy waxaan waan da-ayba wuu leeya waxa iga dareeray dhiid badan oo fafidtu macnaa waa waan da-ayba caraqan min jihati alcaraq wakaanama xagga haybada iyo cabsida iguma dhacdiyo xushoodka waba anigoo anduru eegaya ilى اllahi caza wajala faraqan cabsi daraaddeed faqaala lii rasuulka ilaahi ba wuxuu igu yidhi arrinkaasa khaadirkiina waa wax yaroo dee aan mustaqir ahayn buu ahaa khaadirkiina waa ka suulay rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh yaa ubay ubayow ursila ilaya waa lai soo diray oo waxa lay amray xag ilaah layga soo diray an iqra aqri alqur'aana qur'aanka calaa xarfin xaraf ku aqri faradadtu ilayhi ilaahay baan kuba celiyay oo waa su-aal iyo dalab oo waa tan maxaay adhawin ilaahw fudaydi calىa ummati ummadayda ilaah u sahlo u fudaydi qira'ada qur'aankaba faradda ilaya thaaniyata mar labaad buu igu soo celiyo o de waa loo soo diray haddana malagii ayaa yimi isagoo leh iqra'u aqri calىa xarfayn haddaba qur'aankii laba xaraf ku aqri faradadtuhu ilay faradadtu ilayh haddana waan kuba celiyo waxaan idhi an hawin calaa ummati ilaahu ummadayda u fudaydiyo u sahal qira'ada qur'aanka faradda ilaya haalisata mar saddexaad ba wuxuu faradda waa celiyey ilaya xaggayga waa irsaalkii ama risaaladii iyo wixii fariintii lasoo gaarsiinayaa haalisata mar saddexaad oo maxaa la yidhi iqra'hu calaa sabcati axrufin toddoba xaraf kuba aqrib falaka waxaana kuu sugnaaday waa arrin kale oo dee celcelintii siyo faa'iide kaliyo fadli weyn oo kale oo inaga iyo dee inaguma sugane bikulli raddatin celin dhammaanteed oo raddadtuka a ku celiyo ujeedaduyna waa tan mar loo soo diray rasuulka ilaahayna dalab kale ayuu laba yimi oo ilaahay buu weydiistay in laga fudaydiyo taasi waa raddo haddana waa tan mar kale lagu lasoo gaadhsiiyey ama dee malagii uba yimi mar saddexaad baa loo yimi haddaba raddo kastoon ku celiyey oo raddadtuka mas'alatu masala kugu sugnaaday baryo iyo duco la aqbalayo oo la goynayo iyada aan laba celinayn waa dee waxaa la jasminaya ama go-aan ah in laga aqbalayo masalada oo tas'aluniiha aad i weydiisanayso faqultu waxaan idhi isagoo rabbi weydiisanayo oo masaaisha allahuma kfir liummati waa mid allahuma kfir liummati ilaah ummadayda u dembi dhaaf waakartu waa dibdhigaa haalisata dacwadii iyo masaladii saddexaad liyawmin maalin baan u dibdhigaya ilaa yawmin yargabu ay tadarucayaan oo ilaya aniga xaggay alkhalqu khalqu kullum dhammaantoodba ay dalbayaan oo ii imanayaan iyagoo waxay weydiisanaya waa maalintii shafaacat lcudmaana dee casa an yabcasaka rabuka maqaama maxmuuda xataa ibraahimu sala allahu alayh wasalam xataa nebi ibraahim markuu nebi kastaaba iska soo celiyo shafaacadii dhammaantoodba rasuulka ilaahay bay iyagoo ay odhanayaan ishfac lanaa cinda rabbik haddaba maalinta caynkaas ee shiddadu ay badan tahay ayaan si ay shafaaco ummadayda ugu noqoto ayaan su-aashii saddexaad u dibdhigtay oo iyada maan dhammaysan ee maalintaas waa shafaacatan liummati iyadoo gaadhaysa cid kastoo mude markaa muwaxidiintii ama ummadiisa ayaan u dibdhigay baa rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh yihi bal xadiidka weli duruq baa inoo socota xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna mحamed بn bshri qala xadaثna ismaaعiil بn abi khalidi qala xadaثani cabdالlahi بn ciisa can cabdiلرaحman بn abi layla markan leeyahay xadiiska iyo xadiiska horun buu ku leeyahay ariiqani xadiiskii horun buu ka tirsay oo xadiis gaara maaha waa xadiiskii hore riwaayaadkii ee xadiisku waa mid keliya saa daraadeed lama odhanayo waa ka meel saddexaad ba kuba yimi raawigi akbaranii ubay بnu kacbin أنه kاna جالسا في المسجد إذ وqtigaa دkل رaجuل فصلى فقرأa قراءة واqتص الحadيث xadيiثkii buu dabagaluu raad raacay بمثل xadيiث iبن نmayrin marka xadيiثkii eg msلم sheekiisa waxa abubكر بن abi shaybe weeye waxaanu ka warinayay محamed iبن bشhيr riwaayadii horena waxaan soo aragnay inuu cabdاللahi بن نmayr محamed iبن cabdاللahi aabihii iبن نmayr kaba warinayo ismaaعiil iبn abi khaalid bay markaa moxamed ibnu bishrigiyo ay cabdullahi ibnu numayr kuba kulmayeen haddaba riwaayadan dambe moxamed ibnu bishri maanta uu ismaaciil kaba wariyey waxay la mid tahay riwaayadii hore cabdullahi ibnu numayr uu ismaaciil ibnu abi khaalid kaba wariyeyna inta dambe way ka wada socdaanba xadiiskii markaa ibnu numayr taasi ujeeda waa cabdullahi ibnu numayr ismaaciil ibn abi khaalid buu kaba wariyey maanta moxamed ibn bushirna ismaaciil buu ka warinayahay waa kii hore mid lamid oo lafdigii hore inu soo maray ayuun baa halkan soo noqonaya muslimno kale du dee kii inoo soo wada sheegay intii kalena ay iskaga mid yihiin kitaabkii baa ina haddii kale badnaanayo marka haddii lafdi kastoo lasoo dhigto kitaabkii intan uu yahay labalaabkii bal saddexlaabkii buu tegi lahay ayuu deeta intan kuba gaabsadayo marka xadiidka waa kii aan kaba soo baxnay taas baanu ugaba jeedaa xadiidka ibnu numayro waa ibnu numayr can ismaaciil ayaa uu la mid yahay riwaayadan moxamed ibn bishr can ismaaciil waxadaثana abubakr bn abi shaybata qaala xadaثana gundarun can shucbata xa وxadaثanah بن المثنى وبن بشhاr qال بن المثنى xadaثna محamed بن جaعفr qال xadaثna شhuعبة عن الحkم عan مجاهد عan بن أbي ليلى عan أبي بن كعب waa xadيid kalon kii hore ahayn lakin iبn abi laylى can ubayi waa inoogu sugan yahay kolley macnihii kii horena kama dheero waa xadiidkii ubayi un ee intii hore iyo ciddii u kuba inkiray iyo waxyaalahaas aan laba socon taase waa xadiid isaguna ku tacalluqsanun mawduucan ubay ibnu kacab uu warinayo cabdiraحman ibn abi layle kaba sii warinayo xagga sanadkan waxaan filayaa inaanay idinkaba qarsoonayn oo dee shucbe markuu soo gaadhay ayuu dib laba sheekho uu leeya dib ugu laabmay oo sheekii hore abubakr ibn abi shaybe sheekiisaa laba siman iyaguna lafdigooda in yar kala dunaayo markaa mid buu laftigiisii inoo sheegay moxamed ibn اmusanى labadoodaba moxameda la yidhaahay oo yihi isagu xadaثna moxamed ibn jacfar lakin moxamed ibn jacfar kaasi waa gundarkii markii horeba inoogu sugnaa ibn abi shaybana laqabkiisii un buu sheegay qolooyinka kalena magaciisii bay sheegeen xadiiskana waa xadiid shucba shucbana wuxuu ka warinayaa xakam ibn cutayba mujaahid ibn abi layla waa saddex taabici saddexdooda can ubay ibn kacb ana nabiya salى اllahu alayه wasalam kaana wuxuu ahaa cinda idaati bani kifaarin reerkaa reer bani kifaar la idhaaho ballaygoodii agtiisuu kuma sugnaa adaata waxa weeyaan waa almustanqac ulmaa meeshan biyuhu saa qadiirka iyo biyo ay fadhiistaan oo kale taas bay ahayd oo adigu kollay dee adadna way kuba jamciyaan idaana way kuba jamciyaan waa laba jamco iska qiyaas noqonaya waxa ay tahay un markaa mawdic ama makaan buu kuba sugnaa reerkaa reer beni kifaar loo tiirinayay oon dee meel godona adigu biyo fadhiisin ahaydba hataa haddii xorfad waqodayba aanay ahaynba halkaasuu rasuulki ilaahay joogay faataahu jibriilo rasuulki ilaahay baa wuxu uhi qaala markaana ubay baa xadiidkiina watee faataahu jibriilu calayhi الsalaam jibriil baa u yimi rasuulka ilaahay buu u yimi faqaala wuxu uhi in allaha yaamuruka ilaahay wuxuu ku amrayaa an taqra'a ummatuka ummadaadu inay aqridaa alqur'aana qur'aanka calaa xarfin xarf ay ku aqrido faqaala rasuulka ilaahay baa wuxuu uhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh as'alu llahi ilaahay waxaan weydiisanayaa mucaafaatahu cafigiisa iyo makfiratahu dhaafitaankiisa ayaan weydiisan wa ina ummatii ummadaydu laa tudiiqu dalika xaraf keliya inay qur'aankii ku aqrido iyagoo dee ruux weyn iyo ruux yar iyo mid kastaba leh markaa ma karayso ee ilaahay baan cafigiisa iyo makfiradiisa iyo inuu noo taysiiriyo noo fudaydiyo iyo tasiil baan ilaahay weydiisanaya uma atahu haaniyata mar labaad buu u yimi jibriil baa u imanaya faqaala wuxuu yidhi in allaha ya'muruka an taqra'a ummatuka alqur'aana calaa xarfayni waa loo soo fudaydiyey oo ummadaadu inay aqrido qur'aanka laba xaraf ku aqrido ama laba wej ayaa ilaahay ku amraya faqaala rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi salawaat ullahi wasalaamu عalayh as'alu llaha mucaafaatahu wamakfiratah wa ina ummatii laa tudiiqu dalik uma ja waa ti aynu xadiiskii horeba kuba soo maray inuu oranayo an hawin calaa ummatii waana taasee ursila ilaya oo xadiidkani waa inoo fasiraya cidda loo soo diray jibriil bay ahayd waxaa lagu yidhina waaba tan markaasaa uma ja'ahu haalisata mar saddexaad buu u yimi faqaala in allaha ya'muruka an taqra'a ummatuka alqur'aana calaa halaaثati axraf kii hore tanu inala dheeriya kaa hore laba xaraf waxaa ku xigay markii dambe toddoba xaraf ee waa mar saddexaadna inay jirto hadhow marka afar goor baa loo yimi isaga rasuulka ilaahay fariintana lasoo gaadhsiiyey in ummadaadu ay aqrido qur'aanka saddex xaraf ay ku aqrido faqaala rasuulka ilaahay sidii buu ku celiya as'alu llaha mucaafaatahu wamakfiratah wa ina ummatii laa tudiiqu dalika uma ja'ahu araabicata mar afraad buu u yimi faqaala wuxuu yihi in allaha ya'muruka an taqra'a ummatuka alqur'aana calaa sabcati axrufin toddoba xaraf fa ayuma xarfin xaraf kasta oo qara-o ay aqriyaan caleyhi korkii oo wej kasta ama xaraf kasta oo xuruufta qur'aanka lagu soo dejiyey kaba mida oy qur'aankii kuba aqriyaan faqad asaabuu si toosnayd bay asiibeen oo dee si qur'aanka lagu soo dejiyay uba aqriyeen وxdثnah cbdاللh بن عubayd للh بن معاadi qال xdثna abي qال xdثna شhuعبة بhda الاسناaد mثlh waa xadيثki oran kaba soo baxnay kolley baabka waa inoo dhamaaday axaadiثii kolley mawduucna de intan kuma dhame waa intii mslim kaba warinayey waxaana de kolley khulaaso ama axaadiثa mawduucu yahay in qur'aankan ilaahay uu kuba soo dejiyey toddoba xarف xarف kastoo lagu aqriyaano de uu sawaab yahay ruuxii ku aqriyeyna uu sii toosnayd iyo sii sawaabkayd iyo sii qur-aanka loo soo dejiya uba aqriyayo bal taas baa imika axaadiisan iyada inooguba sugan axaadiisanna markaan eegno an hawin calaa ummati iyo as'alu llaha mucaafaata wamakfirata ummadaydu ma karaysa iyo arinku horta ee ta inoogu suganna waxa weeye waa in tawsico iyo taysiir ahaan waa fudaydin dadkii loo fudaydinayo oo loo sahlayo qur-aanka si ay u aqriyayeen ay xuruuftan qur'aanka loogu soo dejiyey bal taasna waa xadiiska dee axaadiisan macnahooda tan kaba qaadanayno waxaa loo soo dejiyo toddobada xaraf loogu soo dejiyey ee aynu dee in lagu wada aqriyaana ay sawaab u wada tahayba waa tawsico dadki iyo taysiir iyo fudaydin taasba weeye axaadiis ay nooguma sugan tahay bal taas iyadu waa mid xagga marka la eego xuruuftan itay tahay kolley culimada kalaamkoodu dee inay tafsiirka waatan tasiilkiina waa muuqdaa fudaydintii qisadii markaa cumar iyo qisada abubak markaa ubayina way nooga muuqataa inay saxaabigan isad u aqriyay saxaabigina si ka duwan buu aqriyay awju kala duwan oo lagu aqriyay bal ay tahay meeshii ay jirtana axaadiistii way noogaba muuqataa oo kolley bal markaa tasiinla waa loo soo dejiyo axaadiisa faxweedii baa taa inoo ah iskhilaafkii saxaabada ee mid kasta rasuulka ilaahay uu yihi ba haakada unzilat ama dee xasana likulli waaxid mid kasta uu yihi wax fiican baa la timina waxbay ku kala duunaayeen say u aqriyayeen oo taasi iyada axaadiis ay noogaba caddahay walow dee wixii ay ku kala duunaayeen siaan soo sheegnay ee kan isuu aqriyay ki kale siduu aqriyay maka halkan aanay riwaayaadka inooguma imanoo waxaataa aynu kaba sheegi karna aanay jirin culimada tatabucoodii suurat lfurqaan iyo taasna wuxun bay eegeen qira'aadka kala duwan bal meelaha ay ku kala duwan yihiin ee la odhan karo wax laisku khilaafi karo kana san u aqri kare kana san u aqri kare maaha sharaxoodu inay leeyihiin cumarna saasuu aqriyey ka hishaamna saasuu aqriyay taas ma aha xagga marka la eega xadiidkan iyo macnihiisa horta kolley aqwaasha culimadu aad iyo aad bay uba badan tahay malaa dadkii ugu horeeyey hadal badan ay kaba soo naqleen iyo awjuh badan ibnu xibbaan bay sheegaan oo yidhaahaan ilaa shan iyo soddon wej buu soo naqliyey awjuhdaa kolley waxaa la arkaa raggii ka dambeeysa xaaf ibnu xajar iyo dee naqlintaa iyo shan iyo soddon buu yahay lakiin isagoo shan iyo soddonka ay tirsan yihin inaanay horta qolooyinkaa hore soo gaadhin qurdubina hadalkiisa waa soo qaadaayo bal waxaa leeyahay qurdubi oo kale tafsiirkiisa muqadimada waayo intaanu qur'aanka bilaabin tafsiirkiisa bilaabin ama faatixada muqadimaad dheer oo fawaaid badan laho qur'aanka ku tacalluqsan baa ka horeeyo taniqeyb ay kaba mido tahay bal waxaan leeyahay waa meelihii loo laabmi kari lahaa baan leeyahay xafid ibnu xajar markuu fadaail qur'aan xadiiskan sharxayo o la arkay inuu dee kaba waasacsan yahay aqwaashii culimada iyo sa dee niqaashkoodi iyo umuurahaas oo kale iyo dee kolley shuraaxda waasiciba arrinkan way kaba hadlaan oo way soo celceliyaanba oo way kaba hadlaan markood ba haddaba bal waxay kaba dhigeen qur'aanka awjuhda laguma soo dejiyey inay horta tahay waa arrinku waa tawsica iyo tasiir waxaanay u badan yihin intooda badani waa cadadkan waa xasrisan yahay maaha litaksiirun loogama jeedo ee taas oo kale markad ba waxay ka dhigeen toddobadan wej inay yihiin toddoba wej oo xagga macaanida qur'aanka oo qur'aankii wacdina waa u yimi waciidna waa ku sugan yahay muxkam buu leeyahay mutashaabih buu leeyahay xalaal iyo xaraam buu leeyahay qisas waata ku sugan amar iyo nahyi barhkood taas bay kaba dhigeen kolley waa culimada qaarkood waxay yidhaaheen waana qowl isagu baciid oo wuxuu u baciid yahay dee umuurahaasi imika maaha lafti keliyiina inuu macnaha wada dhacaya ma aha xadiisyadan sanna qira'aad la isku inkiraya axaadiisii inoogu sugan oo kani sibuu aqriyay kii kalena intiibu kuma diidana macaanidaasna wax dee saas ay kaba timaado maahay bal qowl baa yidhi lakiin qowlkaas waxaan leenahayba waa nooc ceer baciida markood ba iyagu waxay kaba dhigeen arrinku inuu yahay ma aha in xarafka naftiisa iyo ama kelimada nafteeda habka loogu dhawaaqayo oo carabi dee lahajaad kala duwan bay lahayd xagga kayfiyada nudqigana waabay ku kala duwanay marka waa adihii waa dhawaaqi si looguma dhawaaqayo xagga idqaamka oo kale iyo idhaarka ama xaraf tafkiimkii ama tarqiiqii oo kale imaalada oo barhkooda ay imaalada lagu yaqaanay dee marka la eego lahajaadka carbeed barhkoodna imaaladooda ay kuma yarayn xagga bal matalan hamzada oo kale barh malaha taxqiijinteeda iyo tasiirkeeda laba iman jiray xagga muduuda oo kale carab luqaad kala duwan iyo awjuh kala duwan bay lahayd kelimadu iyagoo xataa isku mid ah ayaa kayfiyadii nudqiga iyo kayfiyadii adiw ay ku kala duwanyihin bal taasna culimada qaarkood way kuma fasireenba oo macnu uu noqonayo marka haddaan tasiilka halkaa eegno dee haddii bal ninkani lahjadiisu ay kayfiye ahayd bal matalan tafqiimkii ahayd kan kalena tarqiiq ay ahayd ama bal matalan meel qaarkood imaalo ay lahayd kuwana aanay lahayn oo kale dee way adkeyd khaasatan cahdigaa hore iyo markaa uu qur-aanku dadkan kuma soo degay oo dad kala duwan ay yihiin luqadiisa ama lahjadiisina aanay bal tan aanay lahayn inuu lahjadiisii kaba tagu si kale u aqriyo xaggii gudashadii taasi way kuma adkaanaysayo ee waa nooc tasiil iyo fudaydin bal taas oo kale bal matalan laguma yidhi oo kaleo taasi iyadna waa qowl laba yidhi kolley aqoosha kale la yidhina waxaa kaba mid ah kolley nawina waxaan filaya asar waxa u hadalkan qadciyaad iyo ayuu kasoo talkhiisiyeyba isaga naftiisu waa qorinkiina sharaxaysa dee wax fiican baa kuba sugan walow meelaha xafid ibnu xajar iyo fatxuban iyo meelaha uguba waasaxsan ay tahay suyudna kitaabkiisa alitqaan fi culuumi lqur'aan halow isagu qowl iska doorto marka dambe markuu awjuuda afartameeyaha soo naqliyo wixii la yihi isagu kaba dhigo lafdigan inuu mutashaabi yahay unzila alqur'aan iyo marka ay tahayba kalaamka iyo taa aan iskaba dayno xataa alfiyadiisa waatu kuma socdo alfiyada musطalaxa oo deetu markuu yidhaaho waminhu du tashaabuhin lam yuclami ta'wiiluhu falaa takalam taslami qur-aanka waxaa kamida min mutashaabihoo aan ta'wiilkiisa la garanayne si aad u badbaado ha kama hadlinba deetu yidhaha mithlu xadiiثi inahu yuqaanu kada xadiiثu unzila اlqur'aan xadiidkii ahaa inahu la yuqaanu calىa qalbi xadiidkaas oo kale iyo uu ka dhigay mutashaabihi inuu yahay iyo xadiidkan unzila اqur'aan bal markaas taasna waa qolo iyagu ka dhigay mutashaabih inuu yahay bal markaa waxaa aqoonsha kaba mid oo halkan aan eegeyna inay yihiin ba xarafkani horta toddobadan qiraa'a ma aha waxaa dhici karta inay xaraf keliyaba noqdaan hayaaba ah dee waa umuuro taysir loo soo dejiyo horta dee toddobadii qiraa'iyo xarafkii layskuma fasiri karo inuu yahay un awjuh kala duwan oo qur'aanka yaani meel keliya ku sugnaan kelimo keliya dhicin waayo kelimo keliya toddoba ujur looma aqriyo waa dee kelimaad kooban way soo dee sawa cabado daaguut oo kale iyo meelo culimada ay tilmaamo ay jirtaa malaa la odhan karo lakiin sida guud dee maaha inay meel kastaba kelimadu imanayse lakin waxa weeyaan waa awjuh qiraa'o ama kala duwan oo lakiin qur'aankii ku baahsan oo waxaa dhici kartana barkood ay yidhahdeen inay awjuh luqaadtahay luqaadkii carbeed ee kala duunaa inay luqadii dee quraysheed ama reer mudar luqadooda ku sugantao luqadii yamaneed wax kaga sugantao tii qays wax kaga sugantao luqooyinkii kala duwan lakin maha in kelimo kastabe dee qur'aankii bay kuma baahsantahay taas waa de kolley aad arkeysa shuraaxdeena kolkol ama mufasiriinta odhan taasi waa luqadii kada oo kale bal markaa luqaadka carbeed ee kala duwan oo dee qur'aankii ku baahsan ama awjuh qiraa'o oo xagga masalan eego dee kelimadii laba wej baa geli kara saddex baa geli kara kolkol toddobadii way geli karaan kolkol dee waa awjuhdii marka laysu jamciyo bay umuurahani imanayaan bal taas bay tahi daahirkana kolley waa tamalaa ay barhkood ay raajix yeelaana u dhowe bal waxaan leenahay un arrinku horta wax taysiil iyo taysiir loo soo dejiyey fudaydin waktigaa horena dadku lahajaadkoodu kala duunaa barhkood ba xataa xurufta qaarkood ama kelimaadka qaarkood siday ugu dhawaaqayeen ay kuma adkayna la ulqadoodii kaba tagaan bal reer hudayl oo kale ibnu mascuud kaba mid ahaa xataa oo kale cataa bay odhan jireen de ninku markuu weligii ku kacay waa cayn bay kaba dhigi jireen xaadan ilaa markii dambe dee carabkooda u laydiyamay taas oo kale ninku lahjadiisi si uu dhibyarood ugaba tago carabkii baa ka boobayaba oo markuu isla kuba dhawaaq carabkii baa kaba boobaya waxyaala sidaasoo awju ay ku kala tagsanaayeen baa jiray oo dhici karta qur-aanku uu shamliyey oo iyagana taysiir iyo fudaydin dee si ruuxii marka walow barhkood ay sadaxawiya ay kuba tagaan markii dambe qur-aankii agaag loo bartaye waktigaa lasoo dhaafaye xaalad daruuray ahayde dee arrinku waxay noqotay un dee si ama cardadii akhirada ahayd ama tii xarafkaa keliya in laguma aqriyo ayaa noqotay qira'aadkan toddobadna kama baxayaane bal waxaan leenahay un haddii aan toddoba wej aan ka dhigno iyo toddoba siyood oo qur-aankii loo aqriayo maha macnu inuu yahay kelimo kastaba toddobadii wej baa gelaya ee waa waxa qur-aankiisi guud ayaa ugu sugan yahayba weeye oo taasi waada mid mana aha un toddobada xaraf in laleeyahay toddobadii qiraa'o taas waxaa dhici karta inay toddobada xaraf ka waasacsan yihiinba toddobada qiraa'o taas ay kaba waasacsan yihin baaba dhici kartee axrufta loogama jeedo quraadan iyo toddobada iyo cadadkoodan taa loogama jeedo xagga marka la eegana arrinku waa tasiil iyo fudaydin iyo taysiir axaadiisay taasi kaba muuqataa markaynaan ka dhigin xaalo ada oo sida kayfiyada nudqiga un aynaan kaba dhigin ee bal aan ka dhigna ikhtilaaf kelimadii iyo dhawaaqeedii iyo sida dee qira'aadka iyo meelo kala duwan qur-aankii kuma sugan arrinku wuxuu noqonayaan awjuudaa fudud toddobadaa luqaadkii carbeed ka wada kooban taysiir iyo tasiirba loo soo dejiyey ruuxna aan lagu kalifayn luqadiisii ama lahjadiisii inuu kaba tago oo ayaa qur'aankii ka kooban yahay oo lagu soo wada dejiyey maha kelimo kasta in umuurihii lagaba eegi karo dee barhkood mutashaabi kuma tirinayaana waa taan soo sheegnay kollay hadalkuna ayn bal sharaxana yar eegta waxyaalaha kuma sugan qorooyinkiina hayno meelahaan idin yar celiyeyna xaaf ibnu xajar waa kolley asiir dee qurdubi oo kale iyo suyuud iyo qaabkiisa iyo dee qolooyinkii waxaa laga yaaba buxuuf gaar oo mufrado sabcatulxarf laga qorayna waktiyadeedna waaba la helayaay bal markaa umuurahaas iyo dee kutubtan iyada culum lqur'aan kolley asiil bay u tahay umuurahaasna waa eegi doontaan lakiin bal intan waxaan leenahay un si guud iyo talkhiis gaar ahaaneed waxyaalihii aan yar odhan karayna halkan intaas weya wallahu subxana wataعala alam subxaanaka allahuma bixamdika